waa hagaag haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashi ibrahin aadan iyo ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha durbo waxaan soo dafayaa ismaaciil oo toddobaadkanna warqadda ugu horeysa ee na soo gaartay waxaa la yidhi waa tahaniyad aroos waxaana ugu horeeya aabisalaad aadan rooble xood iyo hooyo faadumooh cabdi gurxan iyo adeer maxamed aadan rooble xood iyo adeer axmed aadan rooble xood iyo adeer cumar aadan rooble xood iyo adeer cabdi aadan rooble xood waa dhammaan ilmo xood iyo sidoo kale weriye xasan kaafi xalane iyo weriye cabdifatax xasan faarax iyo weriye axmed cumar iyo waxaa la yidhi sidoo kale weriye cabdulqaadir guure iyo weriye xuseen xasan dhaqane waa tahay safka gadaal looga soo daro waryaheena magaalada beledweyne iyo sidoo kale weriye maxamuud aw aadan baa la yidhi iyo weriye cabdijamaal macalin iyo weriye maxamed deeq cabdi maxamed dhammaan dadkan waxay tahaniyad aroos u dirayaan sucdi salaad aadan roble iyo bishaar nuur oo ku aqalgalay degmada guraceel ee gobolka galgaduud ee dalka soomaaliya waxay leeyihiin arooskaas waxaan u rajaynaynaa in uu raago ubad khayr qaban lagu kala helo aamiin aamiin ayaan leenahay haatana waa waraaq tahaniyada oo gacanteeda ku jirta haddaan caashay ku xejiyo waxa weeye aabe cali sheekh axmed siyaar iyo aabe ibraahim sheekh axmed siyaar iyo hooyo faadumo sheekh siidow xaawo sheekh siidow nuurto sheekh siidow xaliimo ibraahim sheekh axmed xaawo cali sheekh axmed siyaar zaynab cali sheekh axmed siyaar iyo sahre cali sheekh axmed siyaar iyo caasho cali sheekh axmed siyaar khadiijo cali sheekh axmed siyaar maxamed cali sheekh axmed siyaar cali ibraahim sheekh axmed cabdulaahi cali sheekh axmed siyaar dhammaan dadkaasi waxay hambalyo dhalasho u dirayaan cabdishakuur cali sheekh axmed siyaar iyo dahabo maxamuud maxamed oo wiil ugu dhashay degmada balcad taariikhda markay ahayd bishii sideedaad tobankeedii sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaana wiilkaasi loo bixiyey maxamed cabdishakuur cali soo barbaar ayaan leenahay weynow kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aniguna aaminayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu waxaa lagu soo bilaabay dhammaan waad salaaman tihiin shaqaalaha la-aanta afka soomaaliga e v o a gaar ahaan baa la yidhi daadihiyayaasha barnaamijka caashicuud iyo daanduray amaba baa la yidhi ismaaciil xuseen farjar waa lagula faqa qabsanaya soo ma aragtid marka dambe de maalin dambena waxaa loo dhaya daanduray iyo ismaaciil iyadoo lehin baad maqlaysaa haye mararka qaar waxaa la yidhahdaa waxaan ku keenay la soqaqabsiga waxaa la yidhi caashicuud iyo daanduray ama ismaaciil xuseen farjar waxaa laga yaaba mararka qaar hadallada qaar ama magacyada qaar markay dhigtaadu maqlaan inay noqdaan wax kugu cusub laakiin markaad ama xataa qaarkood aad la yaabto qaabkay u samaysan yihiin markay muddo kugu soo noqnoqdaan caadi baad u aragtaa oo waad la qabsanaysaa marka caashooyinka waraaqda maanta kugu cusbaanaatay in ismaaciil lagu soo qoro maya micnihii maalmihii hore waxaa lasoo dhihi jiray caasucuud iyo daanduray marka hadda markaad dhowr goor soo noqnoqotay waa lagula qabsaday soo maarti waa lagugu soo bilaabay marka dambe waxaad noqonaysaa xertaad kusoo biiraysaa marka laakiin hoos xerta joogtada ah hoos dhigiyaan daandureyna maqlin waxaan filayaa cidnaa u sheegmays intaas yaan kursigiisi moodin in cidi toos usii fadhiistay waa tahay waxaa la yidhi annaga oo kale ah hooyo aamine aadan cabdi iyo farxiye axmed aadan iyo ridwaan axmed aadan iyo wiilkiisa cabdiraxmaan iyo sidoo kale nimce axmed aadan iyo ismaaciil axmed aadan iyo maxamed waa maxamed iid axmed aadan iyo hibaaqa cabdiraxmaan aadan iyo dhammaan qoyska reer aadan cabdi meel kastoo ay joogaan waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan baa layidhi arooska cabdulqaadir muusiciga iyo nasra axmed aadan oo bishanna aynu ku jirno sideedaad tobankeedii arooskoodu ka dhaca baa layidhi hotel crown ee magaalada hargeysa waxaan leenahay bay idhahdeen wada noolaada oo nabad ku waara insha allah wiil iyo caanan gabar iyo caananna way ku duceeyeen aamiinna way soo raaciyeen aamiin intayna war heesta ugu horreysa barnaamijkeena u gelinaan waraaq tahniyada oo si qurux badan loo soo xardhay oo welibana lagu soo faryaraystay haddii aan akhriyo waa tahniyad aroos waxayna ka timi hooyo faadumo maxamed abuukar oo ku magac dheer faacadey aabbo cali farey iyo caruurtiisa oo kale ah siciid cali farey saadiq cali farey ismaaciil cali farey sucdi cali farey maamo xaliimo xaaji yabarow aabbo axmed faarax iyo dhammaan ilmo axmed faarax dadkaas oo jooga muqdisho iyo meelo kale waxay tahniyad u dirayaan boqoradda yaasmiin cali farey iyo boqorka sulaymaan cali dhegweyn oo toddobaadkan ku aqalgalay magaalada muqdisho ducadana reer v o a idinka leewaaye ayaa lagu soo qoray
idinka le waayo haddii la yidhi waa hawshiina qabsada saas weeye sida marka hadalka loo dhigay marka mar haddii ducadii la yidhi inta ducadana raacisid heesta ugu horeysana ay soo raaci alla ilaah waxaan u hayaa hees ku bannaan lamaana hadda hadda aqal gale soo maa saas weeye arooskooda cusub yahay uu ugub yahay Weliba- oo xaaladooduba ay tahay wada ugub saas weeye waxaan u hayaa hees ku bannaan haye waxaan leeyahay ku sheekeeyaha waxaan leeyahay kula sheekaystaha kaa sheekeeyaha la sheekaysan bal igu soo celi kula sheekaystaha haye haddana kaa sheekeeyaha haye la sheekaysan maxay tahayna arrintaas oo kul wuxuu leeyahay kaasi waa sharkay anna waa sharka ka shakaal dibnaho sheeda kala culo maysa ku banaaneen aroos uguba waaw waaw in sadcaasha gacanta maanta hoos u wado waxaan ku yidhi maanta meel shishaad gashay waan Adi- farkaa adinka le waaye mar haddii la yidhi waa waa in meel fog la gaaraa oo lasoo bixiyaa heesaha ku bannaan aroosyada marka hadday heestaanu dhegaystaan waxaan filaya in arooskaasi uu muddo dheer jiri doono waxaa ku wada luuqeynaya labada fanaan aamine cabdilaahi iyo maxamed axmed Kulow.
ليشك آه ليشك ليشك ليشك آه ليشك ليشك إلى ديغا شكدايو حدار الليسي شفاكو ولا كاري يناديغا شكدايو شيدان بليس شفاكو ولا كاري أنا إيغو شحا شغو markay badatay sheekaadu anna igu shuxaa shaqo markay badatay sheekaadu waxba yaala sheegine runta kaala sheexine waxba yalla sheemire bunta kaala sheexire shantarad waa ciyaayire shantarad waa ciyaayire shaxda dagoor maaqa saxba shaxda dagoor maaqa شنطرة دواعية شنطرة دواعية شحدة دور ما قد شحضة شحدة دور ما قد شنطة دير إسلام كيو شرعي كو مريكو شكيه ها شكيه الله شكيسن شنطة دير إسلام كيو شرعي كو مريكو شكيه ها شكيه الله شكيسن شوف الشروط أكبر شوف الشروط أكبر هلو تلي مشاكلي كو شكية كا شكية هلا شكيسن هلو تلي مشاكلي كاسي وشركة أنا وشركة كاسي وشركة أنا وشركة كشكال جبناها جلدك هلا كشكال جبناها جلدك هلا علوم
wixayga wiil qaban midna iga shanay karin wixayga wiil qaban midna iga shanay karin woon shacbu joonahay shabab dumar shaqadikida aha
banaanta inta saas wey ila sheekaystaha iga sheekeeyaha la sheekaysta Ay, isku banaan baan filaya ismaaciil aad baad ugu qososhay waaw waaw aad baan ula dhacay ma- maanta aad baad uga heestaas hesha waayo waayo dib igu celisay heestaasi waa loo baahan yahay waayo waayo in dib loogu laabto oo maskaxdu ay meel fog gaarto mararka qaar oo ay ku nasato dhinaca waraaqaha mar kale haddaan jalleecno intaasna aan ku dhaafno heestaasi ma dhinacayga mise dhinaca ismaaciil anaa kaaga horreynaya waraaq kala gacanteyda ku jirta waa tahay waa tahniyad aroos oo muqdisho ka dhacday waxaana kala diraya maxamuud cali dhegweyn oo loo yaqaano gaange iyo dhammaan reer cali dhegweyn dhammaan ilmo axmed afrikaan hooyo mako casayr iyo doctor saluul cali islaweyn doctor nuurtaxaaji yabarow dhammaan reer maxamed cali islaweyn abuukar hiraabe aadan iyo xaaskiisa maryan cali fallaax iyo carruurtooda maxamed cali fallaax iyo xaaskiisa safiya dhegey iyo carruurtooda oo kala jooga maraykan kanada soomaaliya iyo weliba dalka britain waxa ay tahniyad u dirayaan qoyska kale ah boqoradda yaasmiin cali faray iyo boqorka sulaymaan cali dhegweyn oo toddobaadkan ku aqalgalay magaalada muqdisho ducadan caash sii raaci waraaqda xigtan inoo soo qabo waa tahay waa rooskaan goordhood u saarayna soo maaha waa waraaq labaad waa weeye sheekaystaha kaa sheekeeyaha la waa sheekaysan saas weeye waa tahay marka weli heestii iyo waraaquhoodan isku daba dhigayna waa tahay rooskaas waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii waare ee wanaagsanaada ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waa tahay haddaan warqadana soo qabto markana waxa ay ka timid assalaamu calaykum v o a baa layidhi waad salaaman tihiin gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha waa tahay ninka guddoona marka xiga bay idhaahdeen waxaan u hambalyaynaynaa arooska iyo aroosada boqorka iyo boqoradda bay idhahdeen haye farta iyo faraatiga haye waa xaawo isxaaq cabdulaahi iyo maxamed isaaq xuseen arooskoodu ka dhacay dalka kenya gaar ahaan magaalada mombasa ducada waa dhankiina baa lidhi waa tahay waxaa taanada diraya maxamed cabdiraxmaan iyo xaaskiisa aadan macalin isxaaq iyo xaaskiisa nuurto aadan iyo aabe isxaaq xuseen iyo aabe isxaaq cabdulle iyo hooyo faadimo xuseen iyo hooyo aamine cismaan iyo sidoo kale isaaq ufurow warqadda dhan waa wada isaaqay waa saddex magac oo isku mid ah ku jirta Haye.
iyo sidoo kale baa la yidhi xaaskiisa in- iyo sidoo kale injineer borow iyo shaqaalaha idaacadda star f m ee nairobi kenya waa iyo dhammaan baa la yidhi shaqaalaha idaacadda star f m waxay arooskaasi u rajeynayaan inuu noqdo midkii loo ayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin ayaan raacinaynaa waraaq kale oo tahniyad ah ayaa haddana gacanteeda ku jirta caashay waa aabe cabdiraxmaan maxamuud kaariye hooyo canab saleebaan maxamuud asma cabdiraxmaan haybe axmed cabdiraxmaan haybe mukhtaar cabdiraxmaan haybe faysal cabdiraxmaan haybe samsam cabdiraxmaan iyo saygeeda cabdimahdi hodan cabdiraxmaan iyo saygeeda maxamed ducaale daa-uud aweys waaw waa wariyihii hore v o eda haatanna afhayeenka madaxweynaha soomaaliya iyo xaaskiisa najax cabdiraxmaan shukri saleebaan maxamuud bisaad saleebaan maxamuud waxay dhammaan dadkaasi tahniyad u dirayaan saadiq jaamac ismaaciil iyo warda cabdiraxmaan haybe oo toddobaadkan ku aqalgalay magaalada hargeysa ducadana caashay maanta dee adun baan kuusoo beryahan baadaan horta kuusoo maya reecinay in dhaaxaan soo wada bal iga yaran saad kursiga aad uga nasisay daanduray tanna iga nas aniga dhinacayga dee horta mar asxaab- haddaadan kursiga igu soo dhawaan karin asxaab badan baa horta meesha ku qoran oo daa-uud aweysoo aan halkana ka salaamayno oo horeyna noola shaqeynaya haatana muqdisho inaga jira iyo asxaab kale horta waraaqdan ku qoran waana tahniyad ay u dirayaan saadiq jaamac ismaaciil iyo warda waxaan leenahay noqda kuwii arooskoodu bash bash iyo barwaaqo iyo ubad khayr qaba ku dambeeyo aamiin aamiin aniguna aamin ayaan raacinaya haddaan soo qabto dhambaalkana waxaa ugu horreeya aabe baashe cabdulaahi saalax dheer iyo waa saalax dheer iyo sidoo kale hooyo jamiilo cabdi xaashi iyo idil baashe cabdulaahi iyo nuun waxa waa nuun baashe cabdulaahi iyo cabdiweli hadday e-di ka hartay iyo waa nuunna loola jeeda iyo nuun hadday taa waa nuun baashe cabdulaahi sida qoran iyo cabdiweli baashe cabdulaahi iyo faa'ise baashe iyo amira baashi iyo batriye baashi iyo dhammaan ilmo baashi cabdulaahi saalax deer iyo abti mahad salaad cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abti aadan cali warsame xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abti cali guushaa xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo hooyo hodan xasan cali iyo faa'isa mahad jaamac iyo cabdirasaaq mahad jaamac iyo jaamac cilmi oogle iyo aamine aadan axmed cali iyo sidoo kale cabdulaahi axmed ah, shabdhaakh baa la yidhi waa asxaabta aad bay u fara badanta waxaa kaloo ku jirta umu cubayda cali maxamed iyo sidoo kale fardowse muuse cabdiraxmaan trafico iyo dhammaan shaqaalaha baa la yidhi shirkadda isgaarsiinta ee somtel waxay hambalyo u dirayaan ayuub baashi cabdulaahi saalax deer iyo ayaana mahad jaamac oo wiil ugu dhashay magaalada qardho ee xarunta gobolka karakaar baa la yidhi taariikhdu markay ahayd sideed iyo tobankii bishan agus waa bishan sideedaad sanadka laba kun shan iyo toban wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi maxamed ayuub baashi cabdulaahi saalax deer xagee loo sii wadaa waa tahay halkaas ku joojiye waxay leeyihiin maxamed yeere soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamiin baan ku raacnay caasho waan ku yar xiiqnay waraaqa haye bal dhinacagan usoo tuuro markan iyo heesta xigta aniga de haddaad iisoo tuurtay markii dhoweed haddaad igeysay kuu sheekeeye kaa sheekeeye hadla sheekaysana ha dee anna waa inaan berisamaad kugu celiya haye marka waa inaan heestii hore toddobaatanadii iyo xilligaa dee aadka loo xiisayn jiro waan kugeeya toddobaatanaadkii ha Hay.
si kala iisoo eegtay
waxaa ii muuqata un adigoo toddobaatanaadkii heesahaasi meelaan ogaa ku dhegaysanaya saasna u farjaawinaya
alla wanaagsanaan lahayda cashay waa garta waa tee markaystaas n diriam oho diriam haddaad soo Hay, qabta ka war diri wale waa runta waa si muddada dheer la dhegaysan jiray oo malaha adoo meelaha marmarayana aad dabaqdaha xaafadaha kaa soo geli No, waxaan filayaa oo berigaad riwaayadaha aad aad aad naga karin jirtay soo maha aad iyo aad horta way wanaagsanaan lahayd xilligaan aan dhegeysto oo weliba waktigeeda kugu dhegeysto hay oo aan dee masraxa ka dhegeysto iyadoo toosa ha laakiin Hadda iyadoo- haatan annaga iyadoo farriinun baynu soo gaadhay waaba sidaas adduunyada waa farriin socotaa laga yaaba adigu inaad dee iyadoo life soo daawato kasoo bogatay bal innaga iyo dhegeystayaasha
waa tahay diriyam waa codkii waxaan u malaynayaa khadiijo qalanjin ay tahay khadiija qalanji wey iyo weliba koox kaloo ka daba jiibinaysa taasaa malaha markhaatiyaas aan magaca usoo dhigto markiiba maaragtay waxaad moodaa inay hortaagan tahay Ay, ay, ay.
Thank
waaw cashe haddaynu heestaasi daadkagan madaxa filayan dhegeystayaashu aada xusuustoodii intii dawaagaa joogtay inta kalena ay aada ula dhacayaan aad iyo aad marka waraaqda xigta malaad soo qabanaya mise anaa soo qabto horta bal dhinacaaga ismaaciilow asalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay wacalaykum assalaam annagoo kale ah baa la yidhi aabba aadan cawaale wacays hooyo faadumo ibraahim cabdi ciiltire ibraahim cawaale hodon aadan cawaale cabaas aadan cawaale hibo aadan cawaale yaasiin aadan cawaale nimco aadan cawaale cabdullaahi aadan cawaale muno aadan cawaale asmo aadan cawaale maxamed ibraahim cawaale farxaan ibraahim cawaale qoyskan waa qoys aada u tiro badan ha ahaadeen inta ilmaadeerkaa iyo inta uu aabaha keliya wada dhalay guuleed cali cawaale axmed cali cawaale zakariya maxamed cawaale cabdalla cali cawaale waraaqdu aad bay u dheertahay intaas iyo dadka kale ee xagga hoose ku qoran dhammaan waxay dadkaasi oo kala jooga jabuuti etoobiya faransiiska hindiya maraykanka ay leeyihiin waxaanu hambalyo kal iyo laab ah u diraynaa mudane sahal aadan cawaale iyo marwo deeqa ibraahim cali oo arooskoodu ka dhacay magaalada caasimadda ah ee jabuuti waa caasimadda dalka jabuuti ee magaalada jabuuti waxaanu leenahay bay leeyihiin uga baryanaa inuu ilaahay ka dhigo reerkii lagu nasto lagu nagaado ee kala hela ubad khayr qaba kuna noolaada bashbash iyo barwaaqo ducadana ha dhaafin ayay yidhaahdeen ducadii waa annaga akhrinay aad baad u mahadsantihiin hees aada u macaana noo soo xula ayay soo raaciyeen waraaqdan Waa waan tahay.
idiin soo xuli doonaa goordhow goordhow aan fogeyn waa tahay warqadan waxaaba lagu soo bilaabay caashucuud iyo ismaaciil waan idin salaamay mar kale aan wax kale u qaataba waan idin salaamay marka xiga baa la yiri annaga oo kale ah hooyo fortuna cabdi maneeno bal kelmaddaas ismaaciilow bal haddaa la kala ogaan doonaa xilligaad jirto kelmadda maneeno marka la yidhaahdo de maanta waxaan maxaad u tiri taqaanaa shaybaadh baad igu wadaayo canshaay waxay weli haystii Dad- diryam iyo saad ugu farjaawinaysa haystii kuluc iyo amine cabdilaahi iyo markaad aragto marka waxaad ii sheegtaa maneeno inta aanan ka jawaabin waxaa jira idaacaduhu waa ciladay leeyihiin hay marka dadku markaad joogtid idaacadda muuqaal unbaa la iska qaadanaya wax un baa la sawiranaya xunbaa la- maalin baa waxay igu darayd anigoo intaan aad idaacadda ugu soo shaqeeyey baa warar iyo waxbaan soo diro dee waata duhurkii dee bariga africa ay tahay waa garan markaan warkii soo diron baan meel makhaayadaan soo fadhiistay hay dad baa agteeda markaa ka sheekeynaya Ay.
adigu war markaa baxay bay faallaynayaan oo adiga kaa yimi aniga yimi Ay.
oo idaacadda ka baxay Ay.
marka dadku waxay ka sheekeynayaan nin la foolo iyo meelaha dhigta waa garta xamar iyo meelaha dhigta hay mana oga qofkan ag fadhiya inay iyagu faallaynayaan marka dadku way iska leedahay dabeecaddan in dadku sawirka qofka hay iyo qofka laftigiisa marka iminka dadka dhegeystayaasha wax badan waxaan uga odhan karin waxa inaan hor joogin muuqaal haddaynu t v hor joogi lahayn hadda marka waxaad leedahay dhowr gu un baan jiraay sida la ii malaynaya maaha adigu warkaas faalla ma laha waa tahay hooyo fortuna cabdi maneeno waxaad u qaadanaysaa eh, waxaa la jiri- waxaa la dhihi jiray homework ama shaqo guri baan kaaga dhigaya kelmadaasi iyo sidoo kale abe cabdi faarax bakool iyo hooyo sangaabo cabdi maneeno iyo sidoo kale baa la yidhi xildhibaan xabiibo derow iyo sidoo kale xabiibo waa habaryar mahado cabdi maneeno waa reer maneeno iyo muno waxaan hubaa magacaasi inuu maaragtay uu yahay naanays sidaan qiyaasayo iyo muno xaaji yuusuf iyo abdi xuseen cabdi maneeno iyo cabdi cali waa abti cali cabdi maneeno iyo abti jamaal cabdi maneeno iyo sacdiye shariif axmed iyo sidoo kale ubax buulow iyo ubax waraabe cadde iyo mawliid cabdulaahi aadan iyo waa hani cabdulaahi aadan iyo sidoo kale bashiir salaada dheere warqadda saa isu leeyahay mar walba way dhammaatun bay gadaal haddana kasoo furataa waxaa la yidhi dhammaan reer cabdi faarax iyo reer cabdi mareeno oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay taanid aroos u dirayaan farta iyo faraatiga baa la yidhahaa iyo shukri cabaas maxamed iyo fahmo cabdi faarax oo ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya ducada waa caashe cadde baa la yidhi ee cuud heestana waa ismaaciil farajar waa ka indhaha u ku arag ducada waa Haye.
caashe baa la yidhi heestana waa farjar waa tahay waxaan ugu ducaynayaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsanaada wiil iyo caano gabar iyo caanona lagu kala helo aamiin laakiin de adiga ku caasha taalla markaa hadday ii taallo waa lasoo kala qaybiyey soo maaha ha ducadana waa caasha cuud baa la yidhi weliba caasha caddeena waa la yidhi xaggee waraaqdu ka timi nairobi ka timi nairobi ka timi marka waa inaynu mar haddaynu seventiyada joogno aan heesii dambe ilan seventiyada waa tii laysku qabsadee ay waa inaan markaa laba kun iyo shan iyo tobanka waa garta aan dadka keenna ay waa inaynu hees ducaana u u- u xullaa qoyskan ay marka hees uu qaado fanaan da-yar oo la yidhahdo cabdisaaq anshax oo hees kooxda xiddigaagees ka tirsan ay oo dejiye la yidhaahdo ay taasaad u saaraysaa heesasan u saarayna waa ta iyagay marka jawaabta u taallaa bal inay ku qancaan mar haddii adiga ay kusoo xusheen yidhahdeen heesta ismaaciil waanu ka rabnaa inay ku qancaan iyaga kale. warka inala dhegeystaan
Dejiya Allah, dejiya Allah, dejiya jalka iga ducisaan. Dayma qurux ilwaadayo, waa indhaha waata wiilkooda. Dhulka halkaygoo darmada warata laadutayo. Rabbi halkiyo dhibtaba iga daryeysa Dugsiya Allah, dugsiya Allah, dejiya jaalka iga bixisa Dayma qurux ilwaadayo, indhaha duwata wiilkooda dosahalkayo darmada waratalaadayda tirabi halkiyo dhibkaba iga daryeysa oo halkaan ka doonayo halkeed iga dareemaysa abshir ii dul badano iina dabacyaano diina dumaraysan oo halkaan ka doonayo halkeed iga dareemaysa ii dul badano iina dabacyano diina dumaraysan oon durya ma ahayn afkana daafad laga saarin dabci wacan dabli maqaaliyoon abidka duugoodi duxariira nasabdaahi holusha ii darata dijirnimo midaankaga buxon daalka kaga raysto gabarkeedu iimaanka yahay kuma u diidayo idoran lahayo idoran lahayo adadayn oon durya ma ahayn afkana jaafad laga saarin dabta wacan dabli maqaaliyoon abidka duugoodi muxariira masabdaahiro nolosha iidarta sijilnimo mida kaga boxon dalka kaga rayso gabarkeedu iimaanka yahay ma u diidayo
waxaan filayaa inay aada uga heli doonaan dee wakaaladana haddii hal mar la bixiyo dookho waa la wadaagaa weye marka heestaas uu qaadaya cabdirasaaq anshax ee dejiye haddaynu intaas kaga nimaadno caashay waraaqda xigta ma xaggayga mise waa xaggaaga horta niyow marba haddaad iweydiisidaad tidhaahdid ma dhinacayga mise waa dhinacaaga dhinacaagu ma usa tuuraya Dee waanu- haddaadana weydiin waa iska qaadan waan u hollanayo waxaan tiri waraaq baa agteeda ku jirto laakiin hablaha waata la yidhaahdo xagganaynu joogno ha la horreysay adaan kuu daayay waraaqda ugu horreysay noo soo qabo waa tahay warqadda ugu dambaysa dhinacayga waxa ay ka timid asxaab ugu horeeyo aabisalaad aadan rooble xood iyo hooyo faadumo cabdi gurxan iyo adeer maxamed aadan rooble xood waa dhammaan ilmo axmed aadan rooble xood waxaa kaloo ku jira cumar aadan cabdi aadan xasan aadan mahad xirsi iyo sidoo kale siraad aadan iyo dahabo aadan waa dhammaan ilmo aadan rooble xood iyo sidoo kale awoowe waa aboowe baa la yidhi cusmaan maxamed aadan rooble xood iyo abayo baa la yidhi sacdiyo cabdi aadan rooble xood iyo sidoo kale waa abayo kale xaawo maxamed aadan rooble xood dhammaantood waxay taanid aroosa u dirayaan geeyada iyo gamaanka baa la yidhi waa tahay geesiga iyo guusha waa gartay sucdi salaad aadan rooble iyo bishaar nuur oo aqalgalkoodu ka dhacay baa layidhi degmada guraceel waxa ay leeyihiin arooskaas waxaan u rajaynaynaa midkii waaree wanaagsanaada waxay leeyihiin geeraarkana noo raaciya balan isku daynan akhri geerarada iskuma ficin Waaw.
ismaaciil sadaan kuu dhiiba sudig ereyadaba tirin jira caasha bal waxbaa ha ka laalaabane bal akhri.
waxaa la yidhi dooqii ma meel maray deeq weeye calafkuye ma isku daray lamaanaha isku xiga dadoo idil nasiibkii ma soo diray darajooyinkiisii jacaylkii dawayn jiray labadii isdoortoo nuurkii ma daaro marka caashay madaad tiriyey mise anigu waxaan ka shakiyey inaad waraaqda adigu soo tiriso Maya- waraaqaad soo yar maya dhex dad- tirtilo waraaqada ay noo soo qaadeen dad baa qalinka u qaatay oo ka fekero intaanba usoo raaciyey een, gacalka ay jecel yihiin ee aqalgalay haye adiguba afarida marur waad tirin jirta waan koogaayo waana deen ku luuqaynu waa xilligan kacaansanaa hadda waan iska dhigay qalinka
waayo waraaqda ugu dambaysa dhinacayga haddaan soo qabto waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum wacalaykum assalaan waxaa la yidhi aad baan u salaaminana daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o a dadkan oo kale ah injineer borow iyo saynab xuseen cali saalax sheekh mukhtaar aabi rashiid macalin aabi sulaymaan macalin hooyo faadimo cali maxamed suleekha sheekh sulaymaan cabdishakuur macalin axmed macalin isxaaq cabdicasiis sheekh saleybaan aadan xuseen cali isaaq cabdinuur kamaal gees dheere siciid axmed bashiir cabdi cali dhuule sidiiq gaasow daa-uud xaaji isaaq afurow iyo xaaskiisa dhammaan asxaabtani waxay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda cabdiwahaab macalin iyo afadiisa xamdi cabdiqaadir oo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley ducadana waa dhankiina waxaanu leenahay noqda qoyskii isku waara bashbash iyo barwaaqo kale hela aamiin cashay waa tahay markaynu barnaamijka bilaabaynina ah maanta markii hore waad siyar ma garanaysaa waxaad moodaysay waad iyo adoo ca- ho- horaad ka gashay waan yaro dansanaa way yeerandansanay waa garta haddana haatanna waxaad moodaa niyow horta sooma ogid in la yidhi hadalku waa daroogo haye had- macnaha markaad hadalka sii badsataba sida wax saa qaraansan baa noqonaysaa haye oo inaad hadashaa kusii qaqabanaysa mise waa saaroo annaga nahay oo May in mar- laga tumo u baahan markaynu bilaabayno aan bannaxo waxaan sinniyo caashadaa wada socoteen miyaan ahayn hadda laakiin waa anigi sama Had- haatan waa adigii waa tahay codka macaan fanaanka xasan aadan samatarna waa noo haya yes ka mid a maahay siisii ugu horreynay taban u malaynaya qaran ya qoraxdo Wow.
qaybisay fallaara waa haysiisi ugu horreysa ma roobaad haye haye haye
saasaan kusoo gabagabaynaynaa qarad iyo codka macaan fanaanka xasan aadan samatar heestaasina waxay gebagabo u noqonaysaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiinayeen anigoo ahaa cashi ibraahim aadan iyo ismaaciil xuseen farjar waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
qorraxdu aroortii qaybisay fallaara ama qaansa roobaad daruur midab ku qarisay qiimaheedi leeyey qof midan lama ammaano qalad looma heelsin qurashtii haweenkay qoraxdu aroortii qaybisay fallaara ama qaansa roobaad daruur midab ku qarisay qiimaheedi leeyey qof mid abaalmarinta lama ammaano qalad looma haysin qurayshtii haweenka naftaad qancisay baad ku qushuucdayo wanaag ku qiraysay naftaad qancisay baad ku qushuucdayo wanaag ku qiraysay qabriga hortii qaraadee bardeenaadu qaboobiyo qaadirkee ha ku geeyo qofallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saarti qoolkii qaman dhacda dushaydiyo qamuunyadii isaarnay ilaa maad qaxooti qofallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saarti qoolkii qaman dhacda dushaydiyo qamuunyadii saarnay